magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa shalay gelinkii dambe ku geeriyooday muwaadin soomaali ah kaasoo u geeriyooday xanuunka covid nneteen ee coronavirusku keeno marxuumka ayaa dowladda kenya laba toddobaad ka hor waxa ay u karantiimaysay kadib markii ay uga shakiyeen inuu xanuunkaasi covid nneteen qabo iyadoo ugu dambeyntiina xanuunkaasi ugu geeriyooday magaalada nairobi wariyaha v o da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrintan ka wareysay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya cabdulqaadir cabdi diini oo ka mid ah heelada muwaadinka soomaaliga ah ee xanuunkaasi u geeriyooday inaan lilahi waa inaa ilaahay raajicuun ilaahay ha u naxariisto axmed maxamed sheekh ibraahim dhegaweyne muwaadin soomaaliyeed buu ahaa oo ganacsatada halkan dadka jooga ka mid ahaa oo xanuunkaas madaalkule dadka saas degaankaagu ahaa ilaahay ha u naxariisto haddii laba toddobaad ka hor ayaa sida dowladda kenya ay sheegtay ninkaas xanuunkaas dadka la karantiilo ay ku dartay isbitaal f u bu yaalay labadii toddobaad kabacdi ilaahay qadartiis shalay buu dhintay ninkaas nafti meeshaasay uga baxday sidaasuuna u dhintay marka ma soomaalidii kenya mise waa soomaalidii soomaaliya ninkan muwaadin soomaaliyeed oo sitiishan soomaaliyeed sidii dowladda kenya ba ay hore ugu sheegtay ayuu ahaa sitiishan soomaaliya waay marka maxaa laidin sheegay eheladiisu maxay idiin sheegeen muddo intee la eg ayuu u xanuunsanaa xanuunkan
annaga xaaladda ninka waa la soconay community ahaan eheladiisana waa la xiriireynay raggii kale oo gacanta ku hayana waa la xiriireynay adigu ninkan waayihii horena si adigu adigu hadda xanuunkan laba toddobaad buu hayey si kastaba ha ahaado xanuunkaana mideeda kale dhibaatada ugu badan oo u sameeya waxaa ka mid ah qofka sidiisaba meelaha uu horey uga xanuunsanaa ayuu ka toogtaa marka horey ninkan waa u xanuunsanaan jiray oo macnaha waxa weeye adigu xanuumo tb iyo adigu adigu xanuuma adigu haye ninkan laakiin waxaa lais odhan karaa dee kana waa ugu darsoomay oo waa qabtay sidaasaa dowladduna ku baartay daalinkuna ogaatay laguna karantiilay marka ilaahay ha u naxariistaan leenaha muxuu ka ganacsan jiray waxaad ii sheegtay inuu ganacsatada ka mid ahaa qeybtee ayuu ganacsada ka ahaa wallaahi dee qofka dee waxa ganacsigiisu qaarna waa qaar muuqda qaarna waa qaar qorson annaga waxaan ka warqabnaa inuu ninkan nin baabureeya ahaa oo ganacsatada baabureyda ahaa kolleyna waxaan dareemayaa inuu ganacsay ganacsiyo kale ku jiray oo haddaa la kureeyahay hadee ninku nin magaalo joogo muddo badan dee businessuhu ahaa marka sidaas bay ah ma ogaateen inay jiraan inuu safaro horey u galay oo uu ka yimid dibadda oo sidaas xanuunka ugu soo wax safaro oo ninkaani uu hore ugu baxay ma jirin qadartu sidaasay ku haleeshay ninkaana waa sidaas ku dhintay cisbitaalkii ku geeriyooday haddii aad tagteen maxay idiin sheegeen isbitaalka f u oo uu ku geeriyooday macnaha dee waaba ku karantiilnaayo labada toddobaad ninka isbitaalka lagu karantiilay buu ahaa marka saakana meydkiisa laga soo qaaday marka dee wax kaloo sheegisi maba jirin qaabkii dadka xanuunkan haleelo loola macaamilahayay ayaa loola macaamilahayay dowladda kenya aad baan ugu mahadcelinaynaa qaab waxaa jira dadka muslimiinta loogu loogu talagalo loo diyaariyey oo dad muslima oo ama hadaa la kureeyahay xabaalahaya ama qaabka hadaa la kureeyahay muslimiinta loola macaamilo oo aaskooda uu yahay dad loogu xilsaaray baa dowladda kenya diyaarisay muslimiinta kenyana ay diyaariyeen haddaa la kureeyahay dadkaasna goobjoog bay ka ahayeen dadka hawsha waday bay ahaayeen waxaa kaloo xusid mudan inay meesha uu joogay dhakhtarka xanuunkan u qaabilsan haddaa la kureeyaa koronaha xagga caafimaadka arrintan u qaabilsan ee dowladda kenya isaguna meeshii goobjoog buu ka ahaa marka qaabkaas iyo dowladda kenya sida ay ninkaas tiisinka soomaaliyeed loola macaamilay aad iyo aad baan uga mahad celinayna marka waa la cadeeyey oo dhakhtarku wuu cadeeyey inuu muwaadinka soomaaliga u geeriyooday xanuunka coronavirus mar hore laba toddobaad ka hor baa dowladda kenya dee dadka liiska ay ku dartay oo macnaha dadka tiradaas ku jiray uuna ku karantiilnaayo sidaas buu isbitaal ku yaal marka qofka noocaas oo kale marka xanuunka uu ku dhaco oo cisbitaal lagu karantiilo dhaqaalaha ma dowladda ka bixinayso mise asaga iska bixinaya wallaahi de ninkan hadda dhaqaalihiisa waxaa bixinayay dadkii eheladiisa iyo saaxiibadiisa bixinayay lacag badan baa lasoo dallacay lacagtaasna waxa weeye de isbitaalka u yaallay baa isbitaal barefada ah marka de meeshii bare xanuunka looga helay baan lagu karantiilay marka de wixii barefad iyo barefad baa iska leh marka laakiin xarumaha kale ee caafimaadka ee dawladdu waa lacaglaan Een, waxaan malaynayaa inay dowladda kenya ay u qoondaysay u qorshaysay ama ay u diyaarisay dadka xanuunadaas ay soo ritaan Een, meelo oo ayagu dowladda kenya oo public ah ay leedahay laakiin ninkaani isbitaal bareefad u yaal hadalkaasina waxaa u dambeeyey gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya cabdulqaadir cabdi diini oo u waramayay wariyahayaga khadar maxamed xareeb